dad wadaagdun oo hay tiito iyo hagaban gaabiyeen ururka horumarinta deegaanka ee dado waana ka saabsanahay tiikudoodowka xuquuqda ciyaalka iyo dadka lagu tira badanye yowey baa ku qayb galay odayaalka dhaqanka ururada bilaanta ururada dhalinyarada degmada baydhabo ahaana ku mid ay howlwadeenada wasaaradda cadaalada iyo marti sharaf kala ujeedka lakuleeya doodaya haytee in bulshada iyo an horseeda korta natiijooyin micno leh oo iyo kumid ataa go-aansadowka kordhinta siyaasada ilaalinta owlaada helitaanka walbarasho daryeel caafimaad iyo kooxo yaryar oo qorshayaal waxqabad an leh oo loonku taragelay hogaamiyaalka bulshada si walloonkuga wada takoorka waana korlankagaada iska darow wadajare anku horey malaaq ibraahim sheekh salaad iyo weyba ku hadalay xuquuqda guud ciyaalka iyo sida lan ilaaliya lahaayey awlaada haquuqiyo haddaba socdo waadeedey maalinka hatumay dugsiga dhakaayo mili karaa maruna dadkuma elina ilaahli gordo koro marmar maagaasaan awlaato arday aho dugsida kadaayo walaa saratiskalaarkaan maalinka wadakadhow waan faatada maraha maalin hadda indilimasalaadi kuleemayaan mana hidaawsi haqiiqdii ciyaalka marwadhume waxaadi waajibaadka wasaarni diwaaladaga walbarashada likiiley caafimaadda likiiley xaquudo horta oo caafimaadka iyo barashada iyo intaas balan lahoqaalna wax muhiimada kii wala hallow si nasiib ay dhaqatay caawka dhimaday miskasi saakar naqday aadanama waahan warso kusi maabaqabado korto ku tabeeba qaara jara marku derbeef dadkanta lahaada dhafadaw dadkanta derbeef lo wari bi-adda ugu socda raasir sanadka taa dhaafane lama doorarka si hingal leehay irkileesiyo tarble ay walaas la kileeyey ay dhiigay la kili dhiigii horta shughulada galay si waa galayna marka sharciya laakiin laakiin weynaysaas weela inogaas biwas galbs ari walaku idu faylahadi wala weydiina maleh marka xaquuq howlaha koome waaha intii walbarashin hela caafimaad hela
dhanka kale axmed zaki oo uuse ku dararay wasaaradda cadaalada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku hadlay walyaabo wasaaradda ku qabta ilaalinta xuquuqda ciyaalka uqaadka yani owlaad yaana ku hadalahay shareecada islaamka may waha yani xuquuqaadka may ku bilowtay ingila ku bilow doonista aadam gela weydiiya waxay tahay xuquuqdiisu ano galeymay kumid in ah faylin weydi weydiyoka ku bilowdaan xuquuqda antiisu ku qaandira oo marka yani marxalada takliifka iyo marxalatul muraahiqa isu ku dira shareecada islaamka dhammaan way la raaysa yani waa qof ambaahan xanaanada waalidnimada iyo xuquuqaadka isu siiya shareecada islaamka ka jirta tan qawaaniinta wadciga ah ama xeerarka kan soomaaliya haddii iyo ku qoran iyo kan caalamiga iyo waxyaalahaas kale migila ku hadalawan may ahaa yani dasaatiirta hadda ku qorankan stateka koonfur galbeed iyo kan federaalka lamaadaba maysi ahiin yani daryeel goonaha oo owlaada iyo layin xuquuqaadka linbarda tusaale ahaan dastuurka hadda dib u eegista ka daraarta ku meel gaarka jabtar dhan jabtarka lamaad oo dhan mayle ku hadalaya meel lahaa yani xuquuqa linsaanka ama yani waxyaalaha binaadamka human rightska jiraha xeerar caalami ah oo soomaaliya qeyb ku etaha iyo saxiixdii kaasoo linkasa marka yani waa waa jailright conventions amba
ka dambeyntii gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka baay aadan xasan cabdiraxmaan aadan shaate ayaa ku hadlay muhiimada dooda oo owlaada soomaaliyeed waxaqan lahaayan un hel waliba ku mid aha ahaa unugoo shan jar lix jar todoba jar meelahaas ee su-aaloodii fara badan yihiin hal hal milan waali hal hal ma eeyin waxyaabahaas hanoo sheegnay marka man ku jawaabo dadkii kale ma erow aaw saxaansanka koyal aaw aaw saxaansanka koyal mala erow hoy dareer dhameer ataa meel eraayo shaqada me ani kale dareer meel faahfaahin maysiyo marka owlaado kaleed oo agoonto e iyo haan meel eraayos ali awkashal tabeen iyo waaba boqolkiiba sagaalon ero korna xuquuqdii oo dhan ba in gebi ahaanba boqonto maxay sanaatana meelo soomaali oo eedan tira badan goobo badan yaala ka hanaaneyo oo meel eraayos haddii hataa federaalka eto haddii maamul goboleedada eto meelo fara badan tusaaloo kale maku hadalaan meel yar oo meelo ilaa meel side oo shaksiyaad suubsadeen maku hadalaan laakiin wal public e ogeedka unugii koonfur galbeed ama aqoon e ama meel erayus awshii ay saltabeen ama ka dayacan meelo meelanka toosow qof hare ee aan furun unugaas rajeeyo ilaa isku tabargalo la kahaayo malaa weli ma diyaarsan dad wadaagooyaha ayagoo se qayb ugaada kora ilaalinta xuquuqda iyaalka iyo dadka lagu tira badanyey